waxaan ka bilaabanaa dee shaqada hadda ugu badan hadda taala waxa weeyaan xoreynta gobolka sool iyo sidii macnaha dadka bulshada loo miday lahaa loona fari lahaa inay ka qayb qaataan xoreynta marka halkaas unbaa laga bilaabaya hawsha ugu weyn hadda taala waa taas
waa gartay maxaa xilligan kusoo beegay bay kula tahay in shaqadan lagu magacaabo waxaan la soconnaa gobolka sool muddo dheer awalba puntland buu ahaa muddadaa dheerna maamul shaqaynaya ma jirin aan ka ahayn dee xubno oo la magacaabo oo oo iska jooga wallahi dee horta in muddo ah baan u laatacanood baan joognay abaabal baan ka wadnay sidii dagaalka loo xoreyn lahaaya dadkuna waxa weeye hadda aragtida de hadda puntland ka qabto gobolka sool madaxdeeda iyo iyo iyo madax madax badan baa ka hadashay marka go-aanka hadda puntland u yaalla waxa weeye in gobolka sool la xoreeyo kolley markaa de qofkii loo gorto inuu arrintaa wax ka qaban karana marba waa la keenayaa ama waa lagala qayb ama waa ka qayb qaadanaya ama ama waa ka qayb qaadanaya ama waa la keenaya ama waa lagala tashanaya
hadda xaggee waad ku sugan tahay
hadda waxaan joogaa garowe
haye marka ma garowe waad rabtaa inaad ku sugnaatid oo halkaa hawsha ka wadid mise gobolkaa tegaysaa
maya waa tegaya gobolka meelo badan baa jira sida taleex iyo boocamo iyo iyo tukaraq oo laisku wanfuliyo de hadda hawl dalka ugu weyn ka socday gobolkan ku shaqeynaa inshaa marka maxaad filaysaa rajada aad ka qabtid in shaqada lagu igmaday aad ka soo bixi doontid oo aad hormuud u noqon doontid howlgalkaas gobolka lagu xoreynayo maxaa bulshada reer puntland u sheegi lahayd oo lagaa filan karaa
wallahi rajo fiican baan noqonnaa nimankaas anigu hadda laasaanood baa kaima tabartoodana waan ogahay oo tabar badani ma jirto waxa weeyaan dee puntlandna waxa weeyaan waa waa abaabulan tahay dadka shacabkuna arrintaa way u taagaya inay ka qayb qaataan xoreynta marka rajadaanu ka qabnaa waxa weeyaan in si degdega gobolka gacanta loogu dhigo
waa gartay laas laascaano goormaa kugu dambeysay adiga
laasaanood laba cisho ka hor
waa gartay laba cisho ka hor bal xaaladda laascaana ka jirta ka waran waayahan warbaahintu aad bay u hadalhaysay in arrimo la xiriira dhanka ciidamo badan la keenay oo xiisada puntland ee somaliland udhexaysa ay saameyn gaar ah ku yeelatay dad ba waxay leeyihin magaaladii hadda waa laga qaxayaa oo in halkaas puntland ee somaliland ay ku dagaalamaan baa laga yaabaa bal xaaladda guud ee laascaano iyo guud ahaanba gobolka sool war naga sii
horta magaalada laascaano la yihahdo somaliland awood badan kuma le waxaan u malaynaya waxaa jooga soddon nin oo boolisa soddon nin oo boolisa oo xeryaha booliska jooga dadku way abaabulan yihiin oo hubkooda wuu la diyaar garoobay wixii raga nin waliba hubkiisa u wataa dadka calaamada puntland bay wataan shireer jaraayad baa lagu qabtaa sida adaaka jirtada marka nimankaasi magaalada awood badan kuma le ciidamadoodiina waxayeen waa waa xagga tiiday keeneen ma garan marka magaalada gocaan uguma jirto nimankaas
laakiin waxaan la soconnaa in lalahaa dad bay xirxireen somaliland magaaladiibay dadkii bay caburinayaan dhibaatay geysanayaan dad bay laayeen ma soddon nin baa waxa waxaa samaynayaa
dee soddonkaa nin waxaa laga yaabaa hadday kusoo beegmo dumar iyo maato meel iska maqasanta inay qabtaan laakiin de magaalada waxa weeyaan soddonkaa dadka qabtaanna waxa weeyaan de meel ma geyi karaan hadda meel iyaga un baahaynayo adhowna iska waxa weeyaan inay laalu sheer ka qaataan oo soo daayaan waa laga yaabaa laakiin awood badan meesha ma jirto soddonkaa booliska un baa jooga inta badanna dadka hawlgalka fuliya iyo lama qaqabtay dad maata oo meelaha iska fadhiya baa la qaqabtaayo wax wax wixii dadki waxiiba maana soo xildhibaanaya laakiin dad hubaysan oo puntland taageersan baa magaalada ku jira oo fara badan iyana way ogyihiin oo way kala warwareegaan soddonkaa nin
waayahay adigu horey siyaasadda ma ugu jirtay mise haddaa kugu horeysa
siyaasadda dee anigu siyaasadda waxa weeyaan waa la socday muddaba dee hawlaha waa ka shaqeynayey laakiin xil ahaan kanaa igu horeeya
ugu dambeyn marka maxaad odhan lahayd dadka reer sool maadaama aad tahay guddoomiyaha cusub ee gobolka sool ee puntland maxaa dadkaas u sheegi lahayd oo la xiriira dhanka xoreynta gobolka iyo difaaca dadka waxaan u sheegi lahaa inay u istaagaan sidai u midoobi lahaayeen inay midoobaan una istaagaan cadowga siday uga iskuma xoreyn lahaayeen ciidamada puntland u garab istaagi lahaayeen oo taageero iyo taakurima ugala garab istaagi lahaayeen inay sidaa u istaagaan cadowgana iskuma ficin lahaayeen kii meel maraya iyo kii arrin wataba ay sheegaan kuwa waxay waxay soo gudbiyaan dowladda la shaqeeyaan wixii ragiina waxa weeyaan dee ay difaaca iyo xoreynta ka qayb qaataan saasaan furi lahaa waktiguna iska gabaabsiyo nimanka waktigoodii dhamaaday oo insha allahu waa la ficinayaa